dhegayso wararka codka gobollada dhexe
labada subaxnimo
toddobada iyo barka duhurnimo
halka habeenimo
war helaa tala hela yuusan ku dhaafin wararka codka gobollada dhexe
subax wanaagsan qodobada warka subax codka gobolada dhexaad ku dhagaysan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya heshiis hordhac ah oo laga gaaray dagaalbeeleed dhowaan ka dhacay deegaana hoostaga degmada balanbal ee waqooyiga gobolkaani galgadood kulankii saddexaad oo yeelan lahayeen xildhibaanada golaha shacabka oo maanta mar kale u baaqanaya arrimo la xiriira khilaaf soo kala dhex galay baarlamaanka soomaaliya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa howlgalka amisom oo saaka dhaqdhaqaaq ciidan ka wada deegaana hoostaga deegaanka jilimarka ee shabeellada hoose munaasabad looga hadlayay sidii loo yarayn lahaa tacadiyada haweenka ay la kulmaan oo ka dhacday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo mid ka mid ah golaha wasiirada dalka u k oo ku dhawaaqay nuus casilay
warar ku salaysan xaqiiqada ka dhegaysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga wehelkaaga koowaad codka gobolada dhexe
mar kale subaxa wanaagsan saaxiibayaal waa sabdi kowda bisha labiyo tobnaad disembar sannada laba kun toban iyo sideed intaasaa maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoonaa oo arkayna subax haatan u diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan heshiis hordhacah ayaa laga gaaray dagaalbeeleed dhowaan ka dhacay deegaano hoostaga degmada balanballe ee waqooyiga gobolkaani galgaduud waxaa dadaal badan kadib heshiis hordhacah laga gaaray xiisadii sababtay dhimashada afar ruux oo koob iyo tobankii bishii tagtay ee nofembar ka dhacday deegaanka turbi ee duleedka degmada balanballe heshiiskan oo si wadajira uga shaqeeyeen guddiga xasilinta saraakiisha ciidamada qalabka sida ee qaybta koob iyo labaatanaad iyo taliyayaasha ciidamada nisa iyo galmudug ugaasyada odayaasha dhaqanka labada dhinac culimaaudiinka iyo bulshada magaalooyinka balanballe iyo gurceel ayaa waxaa ka soo baxay qodobo dhowra waxaana halkaasi ka sheegay cali yare cabdi wardheere oo ka mid ah guddiga xasilinta iyo nabadgelyada galmudug kuwaasoo dadaal ku baxshay sidii colaadaasi xal looga gaari lahaa qodobada lasoo saaray waxaa ka mid ahaa in labada ciidan la kala qaado iyo in ciidamada isku dhafka ay sii sugaan amniga inta laga gaarayo heshiir waa heshiis rasmi ah oo ku saabsan colaadaasi qodobada kale waxaa ka mid ahaa in tobanka bishan disembar shir looga hadlayo xalka gaaridda dagaalkaasi uu ka dhaco degmada gurceel ee gobolka galgaduud sida uu madasha ka sheegay cali yare cabdi oo ah xubin ka tirsan guddiga xasilinta iyo nabadgelyada qodobka koowaad waxaa weeye xabad joojin rasmi ah oo halkan quraca nabadda lagu gaaray xabad joojintaas oo ka bilaabanaysa hadda qodobka labaadna waxaa weeye in maleeshiyaadka ee labada beelood la kala celiyo oo guryahoodii dib loogu celiyo oo la kala diro qodobka saddexaadna waxaa weeye tobanka bisha disembar lagu qabto gobashii weyneed ee dib heshisiinta labada beelood oo ka dhici doonta degmada gurceel ee gobolka galgaduud qodobka afaraad waxaa weeye in ciidamada isku dhafka ah ay sii sugaan amniga sidii horeba ay halkan ugu joogeen inta laga gaarayo shirweynaha lagu gaarayo dibheshisiinta waarta haddii ilaahay idbo markii ay soo baxeen qodobada laga gaaray colaadda waxaa aqbalay ogaasyada labada dhinac ugaas axmed barre cali taakooy iyo ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur dadkii shacabka ahaa oo labada beelood oo dhibaatadu dhex martay waxaan ogaysiinaynaa meeshaan in xabad joojin rasmi ah looga dhawaaqay in ciidamadii ee qabiilada oo isu safnaa nin walba gurigiisii nabadgelyaha ku aado qorigiina sana ha geyso sidaas in la go'aamiyey in fadhigii dambe oo lagu wada hadli lahaa oo heshiiska rasmiga ah lagu gaari lahaana gogoshiisii laga dhigay quraceel oo ugaas xasan isgogoshaas dhigahayo maadaama tii horeoo balanballe adinku aad dhigteen midda dambena gurceel baa la dhigahaya shirka xiriddiisa ayaan isu soo taagay hadal dhiman hadda ma aana isu soo taagin inta meel kasta ha ka yimaadeen oo xamar u shisheeye inta usoo gurmatay xanuunka meeshaan ka jiray ilaahay baa mahadle iyaguna badi waa mahadsan yihiin waa sidii loo wada dhashay waa sidii maaragta loogu soo gurmaday galabtana guul baa meesha ka muuqata insha allaahu aana rajaynayno sida aan hadda gogosha hadda aan ballan qaaday inay noogu dhammaan doonto intii tobankaas maalmood u dhaxaydana hadda amnigaa sidii u joogay maaragtay u dhex rondaynaya dagaalkii bishii aynu soo dhaafnay labada beelood ku dhex maray deegaanka turbe ee duleedka degmada balanballe ayaa waxa uu sababay dhimashada afar ruux iyo dhaawac intaasi ka badan waxaana dadaal dheer kadib lagu guulaystay in heshiis hordhaca laga gaaro colaadaasi kulankii saddexaad oo ay yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta mar kale u baaqanaya arrimo la xidhiidha khilaaf soo kala dhex galay xildhibaanada baarlamanka xildhibaanada golaha shacabka waxaa maantay ka baaqanaya kulankii saddexaad oo xariira kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay guddoonka baarlamanka iyo xildhibaanada qaar sababa waa sababaha loo baajiyey kulamadan wararka qaar waxay sheegayaan in laga baqdin qabo muran ka dhasha khilaafka inuu fadhiga waa inuu markaasi fadhiga saameeyo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa maanta kusoo wajahan si uu saldhig si uu markaasi u saldhigo muranka siyaasad ee ka dhex jira gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee golaha shacabka iyo xildhibaano ka tirsan golaha maalmaha sabtida isniinta iyo arbacada ayay xildhibaanada kulamadooda caadiga yeelan jireen fariin ballameedka fadhiga waxaa loo diri jiray afar labaatan saac ka hor si ay ula socdaan ajandaha maalintaasi ay ka hadlayaan khilaafka u dhexeeya guddoonka iyo xildhibaanada qaar waxa uu ka dhashay lacag la waayey waa halka loo isticmaalay sida ay sheegeen qaar ka mid a xildhibaanada guddiga maaliyadda ee la kala diray ayaa warbixinno ay soo saareen waxay ku sheegeen konton bilyan oo dollar oo boqortooyada sacuudiga ugu deeqday soomaaliya labaatan milyan oo ka mid a in la waayey inkastoo wasaaradda maaliyadda ay sheegtay in la hayo lacagtaasi gudoomiye mursal oo waraysi siinaya idaacadda v o e da qeybteeda afka soomaaliga ayaa sheegay in maanta uu dalka dib ugu soo laabanayo si uu xal uga gaaro isqaqabsiga ka dhex jira ku-xigeenadiisa iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka toddobaadyadii lasoo dhaafay afhayeenka golaha shacabka xildhibaan maxamed mursal waxa uu ku sugnaa dalka turkiga waxaana ta keentay in markaasi ku-xigeenadiisa ay fadhiga shir guddoominayaan lama oga waxa uu kusoo kordhin doono gudoomiyaha golaha shacabka muran ka sababay in fadhiyada golaha uu u baaqdo waxaana la sugayaa waxa uu ka bedelo xiisada siyaasadee haatan taagan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa howlgalka amisom ayaa saakay dhaqdhaqaaq ciidan ka wada deegaana hoostaga deegaanka jirimarka ee gobolka shabeellada hoose wararka ka imaanaya deegaanka jirimarka waxay sheegayaan in saakay xilli hore ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ay ku dhaqaaqeen xaafadaha hoostaga deegaanka xalay waxaa xaafadahan laga soo sheegay inay ku dhaceen hoobiyaal ciidamada amisom ay ku ridayeen inkastoo aan lasoo sheegin khasaaraha dadka deegaanka ka gaartay gudoomiyaha magaalada marka xasan cumar macalin ayaa sheegay in jirimarka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda kadib dhowr joo ay ka weerareen waa maalmihii khamiista iyo jimcaha muhiimadda deegaankan oo maamulkiisa u leeyahay waxa uu ku tilmaamay inay tahay dadka ku safra waddadaas oo saacado baaris ay ku samaynayeen al-shabaab sida uu hadalka u dhigay isku xirka magaalooyinka muqdisho iyo marka iyadoo loo isticmaalayo waddada xeebta sidaasina uu ku dhashay go-aanka lagu duulay deegaanka jirimarka ciidamada dowladda ayaa maalmihii dambe waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay markaasi ka samaynayaan deegaano xeebeedka isku xidha magaalooyinka marka iyo muqdisho saraakiisha qaar ayaa wadadan u arka mid muhiim ah ciidamada ku sugan magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose iyo magaalada caasimadda muqdisho maadaama ay ku dheer tahay waddada afgooye iyo sidoo kale marka xiriirisa munaasabad looga hadlayay sidii loo yarayn lahaa taxadiyada haweenka soomaaliyeed la kulmaan ayaa ka dhacday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdulqaadir yaasiin cabdulqaadir washington ayaa warkan gaalkacyo ka soo diray munaasabadani oo si heer saraaca loo soo agaasimay ayaa lagu daafuray ololaha lix iyo tobanka maalmood oo looga hortagayo xadgudubyada ka dhanka ah jinsiga gaar ahaana haweenka soomaaliyeed ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay-adda u n h c r iyo xarunta g e c b d ee magaalada gaalkacyo munaasabadani hayaa sidoo kale waxaa lagu tartansiinayey qaar ka mid a iskoolada oo ku yaala magaalada gaalkacyo iyo deegaanada ku xeeran gobolka mudug munaasabada ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka xarunta j c b d maamulka gobolka mudug arday macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale oo fara badan ugu horeyna waxaa munaasabada ka hadlay cabdiqani xasan oo ka mid ah shaqaalaha xarunta j c b d ee magaalada gaalkacyo iyo baarcad xasan cabdulle oo ah madaxa xaruntaasi j c b d tartanka iskuulaadka u dhexeeya waxaa ka qayb qaadanaya dugsiyada hoose dhexe iyo sare barnaamijkan waxaan soo bilownay bishii sebtembar ka maanta oo ay tahay sagaalaatanka novembar ayuu noo soo gabagaboobi doona hadduu ilaahay idmo barnaamijkan keliya nugma eka ka iskuul ee ka qayb qaadanaysa iskuulaadka inaan ka soo doorannay waxaan u soo bandhignay dhammaan sekandariyada ka dhisan magaalada dugsiyada dhexe ee ka dhisan magaalada iyo dugsiyada hoose ee ka dhisan magaalada si ay nagala qayb qaataan barnaamijkan lagu kobcinayo maskaxda ardayda laguna soo saarayo xirfadda iyo taalantiga ardayda waxaa nasiib u yeeshay barnaamijkan inay ka qayb qaataan sanadkan lix iskuul oo dugsiyada hoose ah iyo saddex iskuul oo dugsiyada sare ah ujeeddada barnaamijkeenna ayaa maanta ahayd ololaha tacadiyada ka dhanka ah jinsiga sidii lagu dabargoyn lahaa tacadien ololahaas oo aan ahayn olole ee maanta la bilaabay ee ah mid muddo soo socday islamarkaana hadda sanad walba xilligan oo kale la qabto wuxuu bilowday shan iyo labaatankii bishan hadda aan ku jirno oo noofembar labada kun iyo sideed iyo tobanka goobaha ay g c b d ka qabatay degmooyinka iyo tuulooyinka ayaa waxay ka mid ahaayeen magaaladan gaalkacyo galdogob bursaale xarfo iyo bacaadweyn waxyaabaha waxay ugu talagashay sanadkan inay ka qayb ka noqdaan fariimo lagu gudbinayo warbaahinta facebookyada whatsappka iyo twitterka taasoo dhallinyarada loogu talagalay inay fikirkooda ka dhiibtaan kagana qayb qaataan sidii loo joojin lahaa tacadiyada ka dhanka ah ee jinsiga kaasoo runtii ku ah ummadda islaamka dhabarjab aad iyo aad u xoog badan waayadan dambena aad iyo aad ugu soo baahay waddankeenna waxaa iyadana qayb ka ahaa oo ay g c b d ugu talagashay barnaamijkan dugsiyada sare iyo maxay dadiisheeg jaamacadaha barnaamijkaas oo iyaga lagu qabanayay goobtooda qaybana waa la qabtay qaybo kalena insha allah ayadana waa lagu dari doonaa haddii ilaahay idmo waxaa iyana barbar socday ciyaaraha dhallinyarada kubadda cagta taasoo ay ahayd isuga horimaanayeen lix iyo toban kooxood soona bilaabatay labaatan iyo shantii january novembar baan leeyahay labada kun iyo sideed iyo tobanka insha allah gabagaboobi doontana decembar tobankeeda haddii ilaahay idmo waqtiga loogu talagalay inay qayb ka noqoto waxaayana munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhallinyaradii kasoo qayb galay munaasabadaasi looga hadlayey tacadiyada ka dhanka ah haweenka kufsigu waa tacadi ka dhawa oo loo geysta haweenka soomaaliyeed kaasoo dhibaato ku keena maskaxeed iyo jireedba naftooda kaasooy ula dhaqmaan ragga soomaaliyeed qaar ka mid ah sha-aasha mudan in la isweydiiyo waxaa waaye maxaa keena kufsiga kufsiga dhowr ujeedda ayaa ugu hadli karaa waxa keena kufsiga waxaa keena iyadoo wiilashii soomaaliyeed guurkii lagu adkeeyo taasna waxaa ka dhalanaysa dhallinyaradii inay ku fakiraan inay waxun ku dhaqmaan kufsigu waa caado aad u xun oo aan ahayn caadooyinka soomaaliyeed waana caado aad ugu soo badanaysa geyga soomaaliyeed taasoo loo geysanayo gabadh soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed kan waxgeysanaya ma oga miya inay la dhalatay hooyo inay dhasho hooyo ee u dhexayso hooyo dhibaatada kubsiga ee ka jirta dalkeenna waxay ka mid tahay dhibaatooyinka qaran ee afeeya dalkeenna waxay u baahan tahay in loo gurmado oo loo gurmado arrinka isaga ah dhakhtar ka mid dhakhaatiirta xerigaawa ayaa mar u ka hadlaya heerka uu kubsiga marayo ayaa wuxuu sheegay in gabar yar oo saddex jir ah oo la kubsaday laguna hayo hosbitaal ku yaalla xerigaawo waa jirimad xaaraan oo diinta islaamka dembi ku ah qof kasta oo caqli leeyahay kismada saxda ay diidayaan ee qawaaniinta adduunka ka jira ay dhammaantood ay wada diidayaan una baahan in bulshadeena dhammaantood wacyigelin badan looga sameeyo xasuusnow inay gabadhi kula dhalatay xasuusnow inaad tahay qof ay u dhalan doonto gabar waxaa xaqiiqaa inuusan maanta jirin qof ku qanacsan in gabadha walaashiisa la kubsado sababtoo ah maanta haddaan ku dhaho gabadha walaashaayo hebelow waa la kubsaday xaqiiqatan damiirkaagu muxuu noqonayaa okay marka mataqaanaa adiga aad gabar kubsatid qofka walaalkii gabadhaa la kubsaday walaalkeed asagu damiirkiisu muxuu noqonayaa ka qisa- ka qiyaas qaadaa damiirka qofka eh, gabadhaa kubsatay walaalkeed ka qiyaas qaadaa damiirka walaashaa marka la kubsa marka ka qiyaas qaado damiirka walaashaa sidoo kale waxaa isna munaasabadda ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug maxamed cumar barnaamijkan in aan ka soo qayb galo baan marka koowaad ku faraxsanahay anigoo oo maantay dareenkayga iyo shucuurta aan ka qabo barnaamijkan iyo sida aan u taageersanahay barnaamijyo noocan oo kale ah in la qabto ay maantay kor u yahay dareenkaygu waxaan u mahad celinayaa g e c b d oo dadaal weyn soo gelisay in uu barnaamijkani qabsoomo islamarkaasna dadkeenna lagu wacyigeliyo islamarkaasna looga hortago tacaddiga ka dhanka ah haweenkeenna ee loo geysanayo runtii wax damiirku uu qaadan karo ama aqbali karo ma aha in gabar soomaaliyeed maalin yoomi waddada lagu jiido la dilo sumcaddeedii maskaxdeedii damiirkeedii iyo maaragtay dhaqankii ay lahaan lahayd oo birri ay sumcaddarra u taallo meel kasta oo aan uga cararayna haddana annagii baa u geysanaynaa oo dhibkii u geysanayna markaas haddana uga cararaynaa waxaan leenahay waa tii marka aad baan taas aan uga xunnahay umana aan dul qaadan doonno waxaana rajaynaynaa in aan een, dalku uu si fiican inoogu- inoogu haga- inoogu hagaago intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay riwaayado iyo suugaan kala duwan oo tilmaamaya dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka soomaaliyeed iyo sida ay lafdhabar ugu yihiin horumarka bulshada soomaaliyeed waxaa iga dhawaajinaya hableena la dhaqan xumeeyey daqiiqiyo arinteedii dhawaaqiyo qayladeedii walaashay dhibaanadeedii darkayga iyo daayadeedii aqoonta ku dhaamirkeedii xishaadka musiinadeedii diinteena ku dhimashadeedii dhagtaydu way maqlaysaa miyaynan ablaa la dhalanin miyaynan ka saarin hooyo miyay dhabsin miyay dhabsiin horaadka dhabarkeeda miyaysa saarin aqay wuxuu waa dhurwaayo aqay wuxuu waa dhurwaayo hablo uu ragu kala haldoorsani waxaa jira hor rudadeenna kolkuu horsadee agtiinna nibciya ku hurqado barwaaqo intuu kugu sawe hasaawe haliyii afgabaansi beena ayuu sida halac ku qoomin halbowlaha kaaqani haweennimo seegtayaaba haliyey ku baroorantaaba ninkaasi kolkuu ku hoojo ayuu hadafkiisa gaadho hanfarku waa caadadiisa hablow sharaftiinna dhowrta dhalintiiyo barbaartii dalku dhowran jirayey damiirkiiyo garaad dhimirkiiyo garaadkii miyaa dhaawac naga helay maxaa hooyo loo dilay sootii dharaartii dhibkiiyo kuleelkaba dhabta inagu hayso noo dhabar adeegto dhaxantii hanfiga kulul isu dhigaysa ma ahayn dhallinyaro hadday tahay soo dhool walaalo noo dhega nuglaato dharka inaga maydhow dhaxdin aan ka sugayno lagu dhaato ma ahayn hooyada ka liidow hootada u haystow handadaad kula kacaayow hooyadu waxay tahay hoogaa garowsane ruuxiyo halyay ahi nafta wuu u hibeeyaa halbow sidiisay tahay hooga noloshee hooyo hooyo hooga noloshee cidna hooyay dhibin cudurrada wax dhaawaca haddii aan dhisiis jirin cidna hooyay dhibin ololaha lix iyo tobanka maalmood ayaa ah olole caalami ah oo adduunka oo dhan laga xuso si loo yareeyo xadgudubyada ka dhanka ah jinsiga cabdiqaadir yaasiin cabdiqaadir washington warbaahinta codka gobolada dhexe magaalada gaalkacyo halkaa warkaasi subax saaxiib yaal kala socotaan waa codka gobolada dhexe aqbaaraad dibadda ayaa inoo soo socda balse markaan xubinta ganacsiga warkaya cabdirasaaq axmed salaad
dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada xubinta ganacsiga ee warka xubinta ganacsiga ee warka waxaad ku maqli doontaan maciishada qurdurduriga qalabka dhismaha iyo weliba xoolaha nool aynu ku hormarna dhegaystayaal qalabka dhismaha alwaaxa tuubay tuuga loo yaqaano suuqyada magaalada cada waxaa la kala iibsanaya afar doolar iyo laba falis tuubay tiriga waxaa la kala iibsanaya afar doolar iyo shan falis towla shan iyo tobanka waxaa la kala iibsanaya shan doolar iyo lix falis istiiliga waxaa la kala iibsanaya laba doolar iyo bar towla labaatanka waxaa la kala iibsanaya sideed doolar laamyeriga cad waxaa la kala iibsanaya saddex doolar iyo toddoba falis laamyeriga bacweynaha waxaa la kala iibsanaya konton iyo lix dolar iyo bar halka lamyiriga kalar la kala iibsanayay afar dolar iyo laba falis ee kiishka shamitada cumaanka loo yaqaano waxaa la kala iibsanayay sagaal dolar halka nationalka la kala iibsanayay lix dolar iyo bar birta tobanka waxaa la kala iibsanayay toddoba dolar halka labayo tobanka la kala iibsanayay toban dolar birta loo yaqaano sideedda waxaa la kala iibsanayay shan dolar halka feerasida la kala iibsanayay hal dolar iyo lix falis rinjiga muraliinka loo yaqaano suuqyada magaalada cada waxaa la kala iibsanayay labaatan iyo saddex dolar halka ismaaltaha la kala iibsanayay saddex iyo toban dolar dhegaystayaal markan haddii aan firno maciishada qurdurduriga kiishka sokorta suuqyada magaalada cada waxaa la kala iibsanayay labaatan iyo shan dolar kiishka bariiska waxaa la kala iibsanayay labaatan iyo toddoba dolar kiishka burkana waxaa la kala iibsanayay labaatan iyo shan dolar kartoonka saliidda waxaa la kala iibsanayay toban iyo sideed dolar halka saddexlaha la kala iibsanayay saddex dolar iyo laba falis gasaca aankar waxaa la kala iibsanayay toddoba iyo toban dolar baasada birimada waxaa la kala iibsanayay sideed dolar iyo barhalka heerkeeda labaad la kala iibsanayay toddoba dolar ugu dambeyntiina dhegaystayaal xoolaha nool geela birimada suuqyada magaalada cada waxaa la kala iibsanayay toddoba boqol oo dolar halka heerkiisa labaad la kala iibsanayay afar boqol oo dolar ilaa iyo shan boqol oo dolar dhegaystayaal xubintii ganacsiga warkana waa naga intaa
cabdirasaaq oo mahadsan yahay xubinta ganacsiga warka ayuu nala socodsiinaya markaana akhbaaraadka dibadda wasiirkii wasaaradda cilmiga sayniska iyo jaamacadaha dalka u k zam jema ayaa iska casi- ayaa iscasilay waxa uuna sheegay in isaga oo ay wanaag ka tahay uusan taageeri karin heshiiska ka bixitaanka britain ee midooda yurub iscasilaadiisa wasiirka ayaa timid kadib markii theresa may waa ra-iisul wasaaraha dalkaasi ay ku dhawaaqday inay heshay taageerada golaha wasiirada heshiiska islamarkaana baarlamanka la horgey doono qorshaha ka bixitaanka midooda yurub ee u k waa wasiirkii toddobaad oo iscasilay bishan gudaheeda taasoo ku- waa taas oo ka dhigan in wasiirada ay ka soo horjeedaan qorshaha ka bixitaanka u k tiro wasiiro ah ayaa saa la fahamsan yahay inay sheegeen ee hadallo ka dhanaa arrintaasi hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee dalkaasi master gorben ayaa may iyo maamulkeeda ku dhaliilay inay ka gaabiyeen dardargelinta qorshaha brexit oo uu sheegay inay dadka reer britain u sheegtay inay ahmiyad gaara sii doonto qorshahaasi waxaa la fahansan yahay in may aan sidii loo markaasi loo baahnaa wax uga qaban qorshaha brexit waxayna xusid mudan in ra-iisul wasaaraha kaga horreeya xafiiska master cameron inuu xilka u baneeya sidii loo hanan qaadi lahaa ka bixitaanka britain ay isaga baxayso dalalka midooda yurub guud ahaan saaxiib yaal warkii subaxaad kala socoteen codka gobolada dhexe cadado saaka waa nagaynta cidduu warkan uu saago waxa isagoo maqal qoraal iyo sawir intaba isugu jira dab kaga daalacan karaan baraha aynu internet ku leenahay gobolada radio net facebook iyo twitter warkan warkaysa xiga subax wanaagsan